markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay sugaanta iyo maaweelada caruurta soomaalida iyo caqabadaha hortaagan xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariyey halkana kasoo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno ahamiyadda suugaanta iyo maabeelada caruurta suugaanta caruurta oo u kala baxda qaybo kala duwan ayaa muhiimad gaara u leh ilmaha yar ee soo koraya sida ay sharaxayso jawaahir cabdalle faarax oo ah aqoon-yahanad soomaaliyeed oo ku xildheer cilmiga barbaarinta iyada oo muddo badan soo ahayd maclimad ka howlgasha dugsiyada dalka boqortooyada britain qoraallo badanna ka samaysay suugaanta caruurta soomaalida waxaana ay si gaara u faahfaahinaysaa ahmiyadda ay ciyaar caruureedku u leedahay ilmaha suugaanta carruurtu waa fara badan tahay sheekooyinka looga sheekeeya waa suugaan heesaha ilmuhu markuu yaryahay dhasho loo heesaa ee hobey hobeeyadu waa suugaan ciyaarsiintu waa suugaan waa fara badan yihiin waxaan kusoo koobayaa ciyaarsiinta caruurta oo sida xaqiiqda ah ta aada iyo aada ahmiyadeeda haddii layska saaro ahmiyad gaara natiijo xoogle laga gaari karo caruuri meel ay meel kastoo ay joogto waa ciyaaraan ciyaar caruureed hase ahaatee ciyaarta ay ciyaaraan midba wax ayay ka bartaan sida ay hadba ciyaarta u ciyaaraan waxay wax weyn ku leedahay barbaarinta qofnimada hadba ciyaar caruureeddii ay ciyaari jireen markay aada u yaraayeen ayaa dabeecaddooda wax weyn ku kordhin karta ama ka dhimi karta inta caruurtu ciyaarayso waxay isu qaataan canjilayaal ama matalayaal dhowr wax iyo dhowr door oo gutaan dhowr kaalmood intuu ciyaarayo wuxuu ilmuhu raadinayaa siduu ugu dhex noolaan lahaa bulshada ciyaarta ayaanu ka bartaa wixii anshax wanaag ah ee bulshadu ka rabto sidaa awgeed ciyaar caruureedka dalka soomaaliyeed waxaa laga darsi karaa nolosha iyo dhaqanka dadka deegaanka caruurtu ku nooshahay ayaa caruurta jeclaysiin karta ama necbaysiin karta ciyaarta oo u fududayn karta ama ku adkayn karta nolosha sidoo kale kala duwanaanshaha ciyaar caruureedkan waxaa ku lug leh kala duwanaanshaha deegaanka dalka soomaaliya iyo dalalka soo korayaba guud ahaan waa adag tahay sida loo kala saari karo marka ilmuhu ciyaarayo iyo marka uu shaqaynayaba waxaa dhacda in ilmaha ku nool beel kalluumaysato ah uu kalluumaysi ka qayb qaato lama garan karo in ay shaqo u ahayd iyo inuu ciyaar ka dhigtay sidoo kale magaalooyinka caruurtu waxay ka qayb qaataan waxgadidda iyo adeega intaas oo howlood ciyaarna waa ka dhigan karaa shaqana waa tahay hadba sidii looga dhigo iyo siday u qaataan caruurtu ayaanay noqotaa ciyaarta intuu ciyaarayo ayuu ilmuhu naftiisa bartaa awooddiisa halkay gaadhsiisan tahay ogaadaa oo garwaaqsadaa awoodda dadka kale iyo deegaankiisa kasakow ciyaar caruureedka suugaanta loogu talagala caruurta ayaa leh qaybo kala duwan kuwaas oo kobciya garaadka ilmaha yar sida uu sharaxayo axmed ciid catoosh oo ah khabiir ku xeldheer barbaarinta ubadka kuna sugan dalka britain suugaanta caruurtu waxaa la odhan karaa waa sheekooyinka buugaagta iyo gabayada kala duwan ee ku aadan caruurta ujeedadooduna ay tahay in ay caruurta madadaaliyaan sidoo kalena ay hagaan oo ay siiyaan hagid nololeed oo kobcinaysa maskaxdooda dareemadooda sidoo kalena saamaynaysa oo ay qaabaynaysana markaa aragtida nololeed ee ay ka qabaan naftooda iyo sidoo kale nolosha suugaanta caruurta waxay soo martay qaabab kala duwan oo laga bilaabo wixii loogu yaqaanay marka loo yaqaanay suugaanta afeed ee lagu gudbin jiray markaa afka lagu gudbin jiray oo caruurta loo gudbin jiray ilaa laga soo gaadhay casrigan cusub hadda oo siyaabo kala duwan caruurta loogu gudbiyo suugaanta sida in buwaag lagu qoro sheekooyinka sida in buwaag sawiro ah laga dhigo oo caruurta loo gudbiyo sidoo kalena in lagu gudbiyo habab kala duwan oo la adeegsanayo teknolojiyadda cusub iyadoo markaa la adeegsanayo cod ama la adeegsanayo muuqaalo oo markaa tviyada ama kombyuutarada loogu soo bandhigayo kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta soomaaliyeed ayaa diiwanaa aada u ballaaran oo ku yimid arrintaas oo ay khubaradu ku macneeyeen mid marxalado kala duwan soo martay waxaana ka mid ah iyada oo sababo kala duwan ay dadka soomaaliyeed uga soo guureen miyiga una soo guureen magaalooyinka sida ay faahfaahinayso keysi maxamed cabdulle walanwal oo ah khabiir ku xeldheer farshaxanka iyo suugaanta kuna sugan dalka britain waxa weeyaan horta af soomaaligu sidiisaba ama suugaanta caruurta iyo maaweelada caruurta waxay ka dhisnayd waxaweyaan markii hore de wadankeenii markii la joogay waxay ka dhisnaayeen waxaweyaan miyiga caruurta miyigu waxay lahayd ciyaaro ay ku maaweelay isku maaweeliyaan marka ay reerku soo xaroodo caruurta way ciyaari jirtay waxay ciyaari jireen ciyaaro iyaga u gaara oo isku madadaaliyaan oo isku maaweeliyaan kuwa yaryari ciyaaro sida caddo iyo qorituur iyo ciyaaro iyo dad waaweynoo dee u sheekeeya oo ama ayeya ha u sheekeyso ama aaba ha u sheekeeyo ama hooya ha u sheekeyso dad waaweynoo u sheekeeya kuwa kuwa dhalinyarada ciyaar soomaali bay ciyaari jireen ciyaar soomaalidaas iyo ciyaaraha caruurtu ay ciyaarayaan isku madadaalinayaan intaba afka ayay ku baranayeen heesay ka baranayeen ciyaaray kale ka baranayeen marka waxyaabahaasoo dhan waxayn waxyaabo qofka caruur ilmaha maaweelada sugaanta si fiican uga dhisaya afkiisana dhisaya marka waxa weyaan magaalada marka la tagana de caruurta iskuul bay tegi jirtay iskuulka intaasun baa lagu baran jiray ama suugaan baa lagu baran jiray ama caruur dad caruur af soomaaliya ku hadlaysa bay ahayd oo maxay ahaydey suugaan af soomaaliya la barayo oo heeso af soomaaliya la barayo kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya soomaali aada u tiro badan ayaa u haajiray dalalka qurbaha arrintaas oo saameyn ku yeelatay horumarinta suugaanta caruurta soomaalida sida uu sharxayo axmed iid catoosh oo ah khabiir dhinaca barbaarinta ah oo ku sugan dalka britain qurbaha markii la yimi waxaa soo yaraanaya xidhiirkii u dhexeeyey waalidka iyo caruurta waxaa meesha ka baxay kaalintii ayeeyada iyo awowga oo ahaa markaa dhaqan gudbiyayaal oo dhaqankii dhaxalka ahaa ee ay lahaayeen caruurta ugu soo gudbin jiray hab sheeko ah caruurtu markaa waxay noqotay inay madadaalo iyo hagidba ka helaan sheekooyin kale ama ha noqdaan kuwo qoran ama kuwo muuqaal ah ama kuwo cod ah oo dhaqamo kale salka ku haya sababaha keenay dib u dhaca horumarinta suugaanta caruurta soomaaliyeed ayaa ah kuwo aada u tiro badan oo isugu jira duruufo kala duwan oo ay la kulmeen soomaalida ku nool gudaha iyo dibadda dalka sida ay sharaxayso jawaahir cabdalla faarax oo ka mid ah khubarada soomaaliyeed ee wakhtiga badan u horay kaydinta iyo horumarinta suugaanta caruurta iyadoo faa'iidooyin aan la soo koobi karin ka dhashaan hirgelinta suugaanta ayaynu ogsoonnahay in wakhtiga goobta iyo duruuftu ay saamayn ku yeelan karto horumarka suugaanta iyo maaweelada caruurta waxaa kuwaas ka mid ah isbeddel ka yimaada xasiloonida burbur deegaan iyo dowladeed nidaam waxbarasho iyo waxbarid oo majaro habowda qax qalalaase qaranwaa iyo qiimo jab qoyska saameeya jahawareer waalidiinta qurba joogta ah ka soo gaadha dhinaca dheelitirka suugaanta qalaad iyo tan soomaaliyeed taas oo in badani isu buriyaan suugaanta qalaad ama doorbidaanba suugaantana caruurta qaran joogta ah oo iyaguna la kulmay wakhti ay waxbarashadii heer walba hoos heerkeedu u dhacay oo macalimiin macalimiintii horena ay qaxeen ama ay maxay ahayd te aanay jirinba oo dee dad waaweyn ay noqdeen macalimiintii dambena tababar hagaagsan aanay helin oo ay ku yar yihiin macallin u arka ama ay u muuqato faa'iidada suugaanta iyo micnaha ay ku fadhido waalidiinta qaarkood kulligood ma aha waalidiinta qaarkood baan uba arkin suugaantu in ay qayb ka tahay waxbarashada caruurta iyo horumarkooda ugu dambeyntii dhibta ugu weyn ee hortaagan horumarinta suugaanta la xidhiidha barbaarinta iyo kubcinta garaadka carruurta soomaaliyeed ayaa waxaa ka mid ah ogaan la-aanta arrintaasi la xidhiidha sida uu sharaxayo macalin siciid saalax oo ka mid ah rugcadaanka soomaalida ay ku xildheer barbaarinta iyo dejinta manaahijta loogu talagalay carruurta islamarkaana dhaqanka iyo af soomaaliga ka dhiga jaamacadaha dalkan maraykanka waxa maqanina ma aha suugaanta iyo maaweelada carruurta oo qura maxaa hortaagan isweydiintaasi ah waxa weeye waa ogaan la-aan baa hortaagan ogaan la-aan aanay cidibo ogeyn in kaalintaasu ay jirto dad badani ogeyn waxay taagan tahay ogaan la-aanta aan sheegayaa mayaday kaalintii ka soo bilaabanaysay dugsi waloo gaar ah ama guud ama dugsi wal meel kastoo ubad laysugu keeno casharku ma aha waxa muhiimadda koowaad ama waxa uu u qaadan karo sida uu cashar u galo waa in uu helaa barbaarin baaxad leh oo isu dheeli tiran in ubadka saddexda abbaarood oo laga barbaariyo oo ay ka mid tahay barbaarinta ama kobcinta jirka iyo kobcinta dhimirka ee kasmo iyo kobcinta laxawga iyo asawda ilmahaasi waxaa run ah haddii aan intaaba laysu dheeli tirin oo aan la ogaan in ilmaha qofkan bani aadamka ahi markuu jir caafimaad qaba oo dhisan uu yeesho marka uu maskaxa kobocsan oo intay yar tahay loo furay mawjadaha aqoonta ku soo dhici doonta si ay ugu godlato aan loogu bilaabin oo aan loo samayn dareenka iyo laxawga iyo dhadhansiga waxa wanaagsan iyo miladda diintiisa iyo ku meelmarka caqiidada runta ah aan intaaba laysu wada dheeli tirin oo lagu wada kobcin qof dhan noqon maayo oo ma meel marayo in uu kaalin guto haddaba barnaamijyada gaarka ah ee miidiya ka bixi jiray ee loo aqoon jiray maaweelada caruurta markaasayba maaweelada waxaa ku dhex jira maaweelo uun ma ahayn wakhtiga la dhaafinayee wixii waxtarka u lahaa ee barbaarinayay iyo suugaantooda gaarka ah waxaynu isweydiinaynaa oo run ah kaalin mug leh ay barbaarintaa caruurta ka qaadan jireen gaar ahaan tii kasmada caruurta kobcinaysay ee barnaamijyada lagu xadataynayay oo ay ku meel maraysay tii laxawgooda iyo dareenkooda iyo waxaa jira iyo waxa lagu abuurayo iyo laantan qoyan maanta dhinaca loo toosinayo intuba waa barnaamijyadii abuuri jiray oo meel marin jiray waxaa run ah oo ay tahay haddaba waa maqan yihiin waxaan idhi wixii jira ayaa la hormariyaa wixii kale waa sidee loo bilaabaa maanta ay arrintu taagan tahay oo kaalinta saddexaad aynu u soo dhaadhacno haddii ay noqoto iyadaa mudan in baaxad loo yeele waxa weeye kow dhinacan aynu ka abbaaraynoo barnaamijyada miidiyaha oo keliya bal dib u xusuuso markii ay ahayd in raadiyo kastoo jira iyo t v-gii jiray intii koobnayd iyo qoraalada joornaaladii ama kuwo u gaar ah caruurta ama kuwa guudba kaalin qeybta bogga laga siin jiray waxay ahayd mid miidiyuhu uu guto sida meelo badan oo kale waxbarashada dadban iyo barbaarinta dadban ee ubadka oo waajib ku ah iminkana madhan dadka baahinta ama marinada kala duwan ee isgaadhsiinta dhegaystayaasha daawadatada iyo akhristayaasha ugu badani ma ogyihiin inay caruur tahay waa laga qadiyey cidina uma abuurin barnaamijyadii sidaa ahaa marmar waa la arkaa dad buuga gaara ka qora oo meelaha ay yidhaahda baahida arkay gaar ahaan meelaha qurbaha waxa ay uga baahan yihiin waa jirtaa in sidii aan u sheegay xagga laxawga iyo dareenka diineed ay masaajidadu kaalin buuxiyaan laakiin aynay ku filayn in saddexdii kobcinood oo dhan ay wada meel maraan
intaasina dhegeystayaal waxaanu ugu hidal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo